إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh qodobada warka subaxnimo saaka ayaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay cagta mariyey saldhig ay askarta dowladda federaalka ah ku lahaayeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho weerar askar looga dilay maamulka koonfur galbeed ayaa wuxuu ka dhacay magaalada baydhabo ee gobolka baay weerar ayaa lagu qaaday guddoomiye ku-xigeenka degmada beled xaawo ugu magacaaban dowladda federaalka saddex iyo toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo shalay ka dhacay magaalada wabxo ee gobolka galgaduud waxaa shil ka dhacay galbeedka dalka ee sweden ku dhintay shan ruux oo saddex ka mid ah ay soomaali yihiin waxaa saakay degan xaaladda magaalada laascaanood halkaasoo shalay dagaalo muddo socday ay ka dhaceen cabdiweli gaas ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii shariif ayaa la weydiiyey sababta ugu dhowaan u sheegay in xarakada shabaabul mujaahidiin ay xilligan marayso waqtigii ay ugu awoodda badnayd wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa dowlo sharciga u soo xirtay saraakiisha ciidanka xisbada ee wilaayadaas in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidanka naijer ayaa lagu dilay kamiin ka dhacay koonfur galbeed ee waddankaas ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن saakay dhegaystayaal waa subaxnimo arbaco ah taariikhda hijiriyadana ay tahay toddobada safar sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa saddex iyo labaatanka bisha sideedaad labada kun saddex iyo labaatanka ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay cagta mariyey saldhig ay askarta dowladda federaalka ah ku lahaayeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho war-saxaafadeed kasoo baxiyay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo lagu xusay howlgallo kale oo ay xalay mujaahidiinta ka fuliyeen magaalada muqdisho iyo weerarkaas oo faahfaahsan waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan habeenkii xalay waxaa magaalada muqdisho ka dhacay weeraro kala duwan oo ay qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo lagu beegsaday saldhigyo iyo xarumo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka weerarka koowaad oo ahaa kan ugu culus ayaa waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigga askarta dowladda federaalka ay ku lahaayeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho halkaasoo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka war-saxaafadeed kasoo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu faahfaahiyey weerarada ka dhacay magaalada muqdisho ee uu ugu wen yahay kan cagmarinta ah qeybaha hore ee war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi ciidamada mujaahidiintu waxa ay xalay saqdii dhexe weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigga ciidamada riddadu ku leeyihiin degmada kaxda ee magaalada muqdisho weerarka oo dhacay saacaddu marka ay ahayd toddoba saac iyo konton oo habeennimo ayaa ku bilowday camaliyad disishaadi ah oo lala beegsaday saldhigga kadibna waxaa xigay ciidamada mujaahidiinta oo dhowr jaha ka weeraray cadowgii halkaasi ku sugnaa dagaal muddo kooban socday kadib ciidamada mujaahidiinta waxaa u suura gashay allah fadligiis inay jebiyaan murtadiinta si buuxdana gacanta ugu dhigaan saldhigga degmada ayaa lagu jiri war-saxaafadeedka war-saxaafadeedka kasoo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale lagu sheegay in isla xalay muqdisho ay ka dhaceen weeraro lala beegsaday askarta dowladda federaalka waxaana lagu yiri sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen fariisimayaasha cadowga ee deegaanada arbacow buurta cali janaale iyo jasiira waxay sidoo kale kamiin u dhigeen ciidamo murtadiin ah oo kasoo baxay dhanka degmada dharkiinley weeraro kale oo barbar socday weerarka lagu ekeeyey saldhigga degmada kaxda ayay mujaahidiintu la beegsadeen xiriyo ciidan oo uu cadowgu ku leeyahay degmooyinka wadajir iyo wardhiigley gaar ahaana agagaarka xerada xalana iyo madaxtooyada looga arrimiyo kooxda riddada ayaa sidoo kale lagu yidhi bayaanka qeybaha dambe ee bayaanka waxaa lagu sheegay in khasaaro xoogan askarta dowladda federaalka lagu gaarsiiyey weerarka cagmarinta ah sidoo kalena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay saldhigga kasoo daayeen maxaabiis dhowr ah waxaana lagu yidhi waxaa jira khasaaro xoogan oo cadowga kasoo gaaray weerarka cagmarinta ah ee xalay lagula beegsaday saldhigga degmada kaxda halkaasoo lagu dilay askar fara badan laguna dhaawacay qaar kale halka maxaabiisna gacanta lagu dhigay mujaahidiinta ayaa dhanka kale soo furtay maxaabiis muslimiin ah oo ku xirnaa saldhigga degmada kaxda kuwaas oo dulmi iyo xaqdarro lagu haystay markii uu howlgalku soo idilaaday mujaahidiintu waxa ay burburiyeen saldhigga degmada kaxda waxaana goobta lagu gubay dhammaan gaadiidkii ciidan ee halkaasi yiilay wixii faahfaahin ah ee intaasi dheer dib ayaan kasoo gudbin doonaa insha allah ayaa lagu soo gabagabeeyey war-saxaafadeedka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalada xalay ka dhacay magaalada muqdisho ayaa diraya fariin ku wajahan hogaanka dowladda federaalk oo inta badan caasimada ka qaaday ciidamadooda iyagoo u daadgureeyey furimaha dagaalka ee shabeellaha dhexe iyo galgaduud weerarada xalay ka dhacay magaalada muqdisho ayaa kusoo aadaya iyadoo maalintii shalay camaliyad nafurnimo ah lagu weeraray xarun ku taalla jidka warshadaha ee magaalada muqdisho taas oo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ay maalgelintoodu leedahay dowladda imaaraadka carabta camaliyadaas nafurnimada ah ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday saddex iyo labaatan xubnood oo isugu jira askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa xarunta waxaa sidoo kale lagu burburiyey gebi ahaanba xaruntii uu bartilmaameedku ahaa iyadoona halkaasi lagu gubay gaadiid badan oo ay lahaayeen askarta dowladda federaalka iyo keedkii hubka ee ciidamada u yiilay xarunta jasaaka allaahu khayran dhanka kale gobolka baay xalay ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda buula jameeca ayaa waxay ku dileen laba askari oo kamid ah ciidanka koonfur galbeed mid ka mid ah waxaa lagu magacaabi jiray cali waarow halka kan kalena uu ahaa cabdi nishow waxaa askartaasi laga furtay laba qori oo akifodhisaban ahi boosashkii ay wateen dhanka kale gobolka gado warar naga soo gaaraya gobolkaas ayaa sheegaya in mujaahidiinta ay xalay gurigiisa ku weerareen gudoomiye ku-xigeenka magaalada baadxa oo u magacaaban dowladda federaalka weerar loo adeegsaday qarax ayaa lagu qaaday gurigiisa saddex iyo toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo shalay ka dhacay magaalada wabxo ee gobolka galgaduud zakariya cumar ayaa faahfaahinaya saddex qarax ayaa maalintii shalay ka dhacay magaalada wabaxa ee gobolka galgaduud oo saacadihii lasoo dhaafay ay gaareen ciidamada dowladda federaalka ah oo ay gelbinayeen diyaaradaha dagaalka ee dowladda maraykanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxyada waxaana ku dhintay afar askari iyadoona ay ku dhaawacmeen sagaal askari oo iyaguna ciidamada soo duulayaasha ka tirsanaa waxaana khasaarahan degdega ah ee soo gaaray ciidamadan muddada abaabulkooda lagu howlanaa uu abuuray niyad jab soo gaaray askartaana lasoo dhoobay magaalo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku hareereysan tahay dadka deegaankuna ay faarujiyeen dhinaca kale dagaalo ayaa shalay ka dhacay deegaanka ceel wacmir ee u dhexeeya ceelmaygaaga iyo galqoryaale oo ka wada tirsan gobolka galgaduud waxaana dhanka galqoryaale u cararay ciidamo dullaan ahaan kaga yimid dhanka gurceel iyo dhuusamareeb ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal kala hortagay ciidamada dowlada federaalk oo dullaan ahaa taas ayaana keentay in soo duulayaasha ay raadkoodii dib ugu noqdaan dhanka kale qaraxyo ayaa shalay galabtii lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowlada federaalk ah oo ku sugnaa duleedka degmada gurceel waxaana la sheegayaa in qaarkood dhaawacyo soo gaareen inkastoo tirada rasmiga ah aanan helin dullaanka madaxweynaha dowlada federaalk xasan sheikh oo u fadhiyo magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa sida muuqata ciidamadii fulinayay durbo waxaa ku bilowday geeri iyo dhaawacyo deg deg ah iyagoo badankood aynan gaarin halkii hadafku ahaa ay ku wajahnaayeen waxaana suuragal ah in ciidamada dhaawacyada qaarkood ay daryeel xumo u dhintaan beelaha maxamuud hiraab mursadeh iyo wacesleh ayaa dhowaan gaaray heshiis iskaashi saddex geesood ah kaas oo ay ku shaaciyeen inay iska dhicinayaan dowlada federaalk ah oo deegaanadooda kusoo duushay iyo wixii ku saf ah waxay sheegeen in dowlada federaalka wado dimuqraadiyadda ay hergelintiisa shisheeyaha wakiilka uga tahay iyaguna ay ku dhaqmaan shareecada islaamka sidaas awgeedna ay naf iyo maalba u hurayaan inay difaacaan diinta islaamka iyo nabadgelyada ay haystaan waxaa shil ka dhacay galbeedka dalka sweden ku dhintay shan ruux oo saddex ka mid ah ay soomaali yihiin maxamed ciise ayaa soo jeedinaya shil gaari oo ka dhashay dhimasho dhaawac ayaa ka dhacay dalka sweden waxa uu yimid shilkan kadib dhallinyaro safar ku jirtay oo uu gaarigooda galay shil lama filaan ah shan ruux oo saddex ka mid ah ay yihiin soomaali ayaa ku dhintay shilkan gaari oo ka dhacay galbeedka dalka sweden sawiro baraha bulshada lagu baahiyey ayaa lagu arkayey baaxadda uu la ekaa shilka iyo sawirada dadka dhintay saddex qof oo soomaali ahaa ayaa ku dhintay shilkan gaariga laba ka mid ah ayaana magacyadooda la helay halka kan saddexaadna aan weli magaciisa la helin midka koowaad ee shilka ku dhintay ayaa magaciisa lagu sheegay daahir aflow iyo mid kale oo lagu magacaabo axmed labada ruux kale ee shilkan ku dhimatay ayaa waxay kala ahaayeen marookan iyo mid kurdi ah wax faahfaahin dheeraad ah kama soo bixin shilkan sababta iyo qaabka uu dhacay waxaa saakay degan xaaladda magaalada laascaanood halkaasoo shalay dagaalo muddo socday ay ka dhaceen haashim cabdinaasir ayaa warkaas inoo haya xaalad deganaansho ah ayaa saaka laga dareemaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool halkaas oo ay ku wada dagaalameen ciidamada maamulka somalilan iyo kooxaha kasoo horjeeda dagaalka ayaa qaatay muddo saacado ah waxaana uu si isku mida uga bilowday fariisimo dhowr ah oo ku yaala bariga magaalada laascaanood ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaaladan culus ee dhex maray dhinacyada isku haya magaalada laascaanood walow mar weliba oo ay wax dhacaan uu khasaaraha ugu badan uu soo gaaro dadka rayidka ah dhinacyada ku hardamaya magaalada ayaa guulo ka kala sheegtay dagaaladan xooggan ee dhacay saacadihii ugu dambeeyey kooxaha kasoo horjeeda ciidanka somalilan ayaa sheegay inay dagaalka uga guulaysteen ciidanka somalilan khasaare culusna ay gaarsiiyeen dhanka maamulka somalilan war-saxaafadeed ay soo saareen ayay ku sheegeen in ciidamadoodu iska difaaceen weerar ay ku soo qaadeen qolyaha kasoo horjeeda iyagoo intaa ku daray inay ka qabsadeen shan gaari dhowaan ayay ahayd markii madaafiic ay ciidamada maamulka somalilan kusoo tuureen magaalada laascaanood uu ku dhintay abwaan jaamac kadiye oo ka mid ahaa abwaanada sida weyn looga yaqaano waddanka soomaaliya cabdiweli gaasir isal wasaarihii hore ee dowladii shariif ayaa la weydiiyey sababta uu dhowaan u sheegaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xilligan marayso waqtigii ay ugu awooda badnayd maxamed amiin ayaa warkaas inoo faahfaahinaya
cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynihii hore ee maamulka puntland islamarkaana soo noqday ra-iisul wasaarihii dowladii kumeel gaarka wasiirkii qorsheynta ee dowladdaas ahna muwaadin haysta dhalashada dalka maraykanka ayaa su-aal laga weydiiyey war uu dhowaan ka sheegay shir ka dhacay magaalada colombos ee dalka maraykanka kaasi oo ahaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay marayso xilligii ay ugu awoodo badnayd gaas oo la hadlay warfidiyeenka ayaa sababeeyey sababta uu hadalkaasi u yidhi wuxuuna tusaale ka soo qaatay habka maamul ee xarakada sida ay militarigeedu u maareeyeen dagaaladii socday muddooyinkii lasoo dhaafay gaas ayaa waxa uu isbarbardhig ku sameeyey xilligii talada dowladda federaalka ay hayeen isaga iyo shariif sheekh axmed iyo hadda oo uu xasan sheekh kursigu ku fadhiyo waxa uu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maanta ka daran tahay sidii hore waxa uu ku tilmaamay dowlad dowlad kale ka barbardhisan sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gaareen heer ay xeryaha dowladda federaalka inta ay galaan laayaan ciidamada kadibna ka gurtaan hubka iyo gaadiidka oo dhan adeer waxaa ku samaynayaa al-shabaab muddo ayay soo dhismeeyeen waxay noqonayeen more sophisticated marka anigu aan joogay laba kun iyo koo iyo tobankii iyo labaiyo tobankii aan ra-isul wasaaraha ahaa sida maanta ay u sophisticated uma ahayn marka waa barral government waa dowlad dowladdii ka dhacdhisan awood bay samaysteen waad ogeed hadda maalin dhaweeda oo ciidamada ay la dagaalamayeen meelaha qaar runtigu yimaadaan ay ciidan dhan inta baabi'iyaan bay baabuur badan iyo iyo iyo qalab badan ay la wareegayeen heerka maysan ahaan jir saa ma ahaan jirin shabaabku cabdiweli gaas ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay shir ka dhacay magaalada colombos ee dalka maraykanka ka sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka awood badan tahay xilliyadii hore kuna guulaysatay inay bulshada ka dhaadhiciso mabda'a diineed ee ay ku dagaalamayso
damayntirat oo sekuuritiga maanta laga hadlo waa shabaab waxaa rabaa marka inaan sheego shabaab xoog buu leeyaha maanta they are strong and they were stronger and more sophisticated by the day way ilaa intay jireen abuurmeen ilaa hadda maanta ugu xoog badan yihiin realityga in la sheego waay shabaab dhul badan bay joogaan so they getting military stronger they getting more sophisticated and they make more money than the government now another issue big issue waxa waaye they have a very appealing narrative narrative waxay leeyihiin ay ka gadeen dhallinyaradeenii and there is no counter narrative nama jiro gaas oo keliya ma ahan dadka qaba in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay marayso marxalad dahabi ah balse waxaa fikirkan la mid ah qaba hay-adaha daraasaadka sameeya ee ku foogan arrimaha soomaaliya wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa dowro sharciya usoo xirtay saraakiisha ciidanka xisbada ee wilaayadaas maxamed daahir cali sow ayaa warbixinta warkaas inoo haya dowradan oo maalmo socotay ayaa loo soo gebagabeeyey saraakiisha xisbada ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee hiiraan munaasabadda dowrada lagu soo xirayay waxaa goobjoog ka ahaa waaliga hiiraan culumaa udiin iyo odayaal dhaqan ilaa siddeed kitaab ayay ku qaateen dowrada iyo casharo kale oo muhiim u ahaa hawsha ay ciidanka xisbada u hayaan ummadda mid ka mid ah saraakiisha xisbada oo ka hadlay dowladda ayaa ka warbixiyey duruusta ay ku qaateen درسك ugu horeeyay ama duruusta ugu horeeyeen qaadanay waxay ahaayeen almuwaazana bayna almasalih walmafasid oo mihnada ama waxa weeye shaqada aan mukalafiinta ku nahay aad iyo aad lafdhabar ugu ah oo macnaheedu uu yahay xumaanta iyo wanaagga in aad maskax ahaan ula timaado kala qiyaastood aqoonteeda yeelato waxa aad ka shaqaynayso waxa xumaanta ah iyo waxa wanaagga ah in aad maskax ahaan ama aqoon ahaan ku kala saari karto qodobka labaad waxa weeye asbaabu thabaati cala diin in qofku uu ku sugnaado diinta oo aanu dib u laabanin qodobka saddexaad asagana wuu ka ag dhow yahay waa al-istiqaam in ayadaas laftirkeeda lagu toosnaado ugaaska beesha gaal ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo kelimad kooban ka jeediyey ayaa ciidanka xisbada u soo jeediyey inay u naxariistaan dadka oo ay u dhimriyaan insha allahu taala waxaan dardaarmaya waxay tahay ilahay idin janneeya in cadaaladda ku dadaashaan akhlaaqdii iyo maarata adaabta la hagaajiyo qofkii qaldamo oo qarriban xataa maarata loo naxariisto masalan qofaa dembi galay qofka dembiga galay ma qof samayn jiriya ma qof ku cusuba maxaa lagu yiqiin haddii mar qalaf ay ka tiri ay tahay barkinta u karaay mar ay tahay in marada lagu dubo marada lagu dado la yirahdo waryaha qafal yeelo soo mar dab ha noqon la yirahdo qadiidaas idan insha Allah taala waxay u baahan tahay dadka in loo naxariisto ee waliba dadka la kala miisaan la kala dhigo dadka isku mid ma ahan isku caqli ma ahan isku garaad ma ahan isku da ma ahan mid waa yeel waayo mid waa yar yahay mid canaanoo rabaa mid waanoo rabaa waliga hiiraan shinguuleed abu nabhaan oo kelimada ugu dambaysa la siiyey ayaa qodobadan ku baraarujiyey oo kula dardaarmay saraakiisha ciidanka xisbada ee dowladda loo xiray qodobka ugu horeeya oo aan leeyahay oo aan naftayda tiinaba u dardaarmaya waa taqwallahi tabaaraka watacaala fi sirri walcaalam qodobka labaad oo naftayda tiinaba inaan aan runtii ku baraarujiyo aan rabo waxaa weeye ikhlaasul acmaal shaqada a qabanaysaanoo habeen iyo maalina u taagan tihiin ilahay dartii ka dhigta waa barakoobaysaa dadkaa idin aqbalaya ilaahay baa idiin barakaynaya waxaa jira waxyaaba ma'muur lagu yahay mamnuucaad ah halkan hadda waxyaabihii ugu badnaa ama daraasadii xisaska lagu qaatay ka mid ah waxyaabaha mamnuucaadka oo laysku og yahay oo umaradeenna ay nafartay ilaahayna uusan ogolayn diintiisa ku mamnuuca maslaxada dadka muslimiinta a dhibaayo oo la isfaray waxaa la rabaa in loo fuliyo sida ugu wanaagsan axsani ariiq sida ugu fiican in loo guto oo la tanfiidiyo matalan inaadan aqbalin xumaanta yacni geedihii baa la jaraya dhirtii baa la baabi'inayaa maslaxada ummadda kuma jirto waa inaad u taagan tihiin oo og tihiin ummadda raashinka dhacay baa laga gadayaa waa inaad u taagan tihiin kahortageeda iyo difaaceeda ummadda daawo dhacday iyo balaayaa lagu soo wadaa waa inaad u taagan tihiin dareenka mas-uuliyadooda lagu sheegaya wuxuu keenayaa waxas fahamkooda maamulada islaamiga ah ee ka jira wilaayaadka islaamiga ah ayaa dowraad muhiim ah u qabta ciidamada xisbada ee ka howlgala wilaayaadka kuwaasi oo dadka wanaagga fara kana reeba xumaanta warkan dhegeystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon in ka badan toban ka tirsan ciidanka niger ayaa lagu dilay kamiin ka dhacay koonfur galbeed ee wadankaas warbaahinta dalka niger ayaa shaaca ka qaaday in labiyo toban ka tirsan xukuumadda niger lagu dilay weerar kamiin ah oo ka dhacay galbeedka dalkaas weerarka wuxuu si gaara kaga dhacay mandiqada talbeer oo ka mid ah wadankaas dowladda niger ayaa qiratay in labiyo toban askari looga dilay weerarkan cusub oo ka dhacay dalka niger toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii toddobiyo toban askari oo ka tirsan xukuumadda niger lagu dilay labaatan kalena lagu dhaawacay weerar ay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ka fuliyeen xuduudda uu dalkan la wadaago burkina faso warkii subaxnimona dhegeystayaal la saakay waa inaga intaa